mas-uuliin isku sheegayo oo dhahayo cali jayte ayaan ka qaadaynaa xilka waa niman shabaab ah waana niman aan la halgamayno waana niman aan isku taagannahay cali jayte xilka madego hiiraan uga madego meel walba uga madego ummaddu asigay taqaan asigaa u soo halgama hiiraan asaa kala baxay shabaab ummaddii soomaaliyeed uu tusay inuu shabaab basiid yahay inuu shabaab basiid yahay oo layska dhici karo ayuu tusay ummadda soomaaliyeed aaquliinta soomaaliyeed qadiyadda soomaaliyeed uu soo bixiyey iyadoo ay shabaab ay haystaan ummadda soomaaliyeed ay haystaan ay afka haystaan ay dabada haystaan ay qoorta ka goynayaan ayuu waxuu tusay inay basiid yihiin ay maaragtay dad oo mirista ka mida ay yihiin ayuu tusay reer hiiraan iyo soomaaliya oo dhan waxaan idiin sheegayaa ninka saakay u soo fadhiistay inuu xil ka qaado waa nin shabaab ah waa nin iska dhicin u baahan waa nin wadanka in laga qabta rabo hirshabeelle wax la yidhaahna ma naqaan cali guudlawona ma naqaan waxaan ku soo agaasinay gobolka hiiraan waa reer reer hiiraan waa reer hiiraan reer hiiraan marka way halgameen halgankii ugu wanaagsanaay ee sharafta lahaa ayaa wejiga koobaad oo noogu dhammaaday sidaas daraaddeed iyadoo qabanqaabadii wejiga labaad lagu jiro waxaa soo bedelay halgamayaashayni dalka in xidhalkii laga qaado ma qaada karno marka annagu ma qaada karno haddaana reer hiiraan cali guudlaawe dowladda federaalka soomaaliya waxaa caqabadda uu ku haayo gobolka hiiraan waxaan u sheegaynaa dowladda federaalka soomaaliya annagu waan raacsannahay ma diidanin